alxamdulilah ilaah baa mahad leh ilaahay nagu guuleeyey in nimankaas argagixisada ah dhibaatadii ay rabeen inay shacabkaas garoonka ka duulaya ay u geystaan in lagu fashiliyo afaafka hore eeraboorka magaalada beledweyne ugaas khaliif waa arrin ilaahay aan ugu mahad celinayno haddana waxaan ilaahay sidoo kale ugu mahad celinaynaa inuu ilaahay nagu guuleeyo isla saacadihii ay dhibkaa geysteen nimanka argagixisada ah in gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey shakiyaadkii ka dambeeyey ee ku lugta lahaa inay alaabta gaargooga ah erboorka u raraan in isla saacadihii gacanta lagu soo dhigo iyo konnekshinadii yaraa ee markaa jiray magaalada gudaheeda ahaa dhammaantood gacanta lagu soo dhigay iyadana waa mid aan ilaahay uga mahad celinayno imise qof baad hadda gacanta ku haysaan oo weerarkaasi ku lug lahaa
walaal tiro ilaa shan qofa waa haynaa insha allahu inta kalena oo connectionkan muxuu ahaa kulugtalana waa waa waa waa wa waa lagu daba jiraa dad kaloo baaritaano ay ku socdaan laakiin aan aan isleenahay ayagu waxba kuma lahayna way jiraan oo intaa ka badan laakiin waxa waa baaritaan laakiin waxaan haynaa xaqiiqaa dadkii arrimaha kulugta lahaa wa waa la hayaa inta dhimana insha allahu waa lagu guulaysan doonaa amniguna waa caadi alxamdulilah saacadahaas waxa dhacaya naftigeeda howlgalaa magaalada ka socday oo kadibna ka socday ka horna ka socday iyo muxuu aha rondooyin joogtaa oo iyo baaritaano joogtaa oo magaalada laga sameeyaa mar walba jiro amniga magaaladana waa mid aan aada ugu kalsoonnahay waa kan hadda keenay ciidamada hiil walaal iyo waa gartay bulo bardaagteeda weerar baa ka dhacay kolley maraykankaa sheegtay al-shabaab khasaara lagu gaarsiiyey idinku maxaad kala socoteen seedna u aragtaan annaga arrinkaa waan soo dhaweynaynaa maxaa yeelay nimankaasi waa niman banaysta dhiigga shacabka soomaaliyeed iyo dhibaateynta caalamka inta adduunka uu ka kooban yahi oo dhan marka waa argagixiso caalamiya waana muxuu ahaa waana waajib in laysku bahaysto oo meel walbay joogaan lagula dagaalamo annaga ka gobolka ahaan in xero weyn oo mucaskara oo muxuu ahaa